haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii cawayska washington waatan sahre ciidla nuuroon la socodsiisa
dhegaystayaal goor kasta oo aynu kulannaba waa mar kale iyo barnaamijkii cawayska washington oo aad ku maqli doontaan xubno dooro oo ay ka mid yihiin nin soomaaliyeed oo arooskiisii oo la gelbinaya ka cararay talow maxaa loo sheegay waxaa kaloo aad maqli doontaan qaybtii toddobaad ee sheekadii adeegto oo meel xiisala maraysa iyo maryan oo magaalo soo gashay iyo weliba dhammaan qodobadaasi waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo cawayska aan ku bilaaba ee nin aroosah oo sida dhaqanka soomaalidu yahay aqal weyn looga taagay meel miyiya oo ku yaala bariga gobolka sanaag ayaa la sheegay inuu orodisa sii daayey habeenkii arooskiisa iyada oo la gelbinayo oo boqoradii uu dumarka ka soo calmadayna geesta kale gabdho saddex qayd xidhaneh ay uga soo mashxaradayaan deegaankuna uu nabdoon yahay oo aan wax colahi reerka soo gelin bal haddaba ninkaasi arooska ahaa iyo wixii eryaday iyo sida uu xaal ku dhammaaday waxa iiga sheekeeyey nin lagu naanaysa indho deero oo barnaamijkeennan caweyska washington kala soo xidhiidhay isagoo ku sugan deegaanka ceelbu ee ka tirsan gobolka sanaag saarayla magaceeda waxa la yidhahaa xuseen xaaji yuusuf baa la yidhahdaa indho deero ku magac dheer waxaan joogaa ceelbu miyiga waxaa la sameeyaa aqal aqal weyn oo aqal soomaaliya la yidhahaa la dhisaa waxaa loo jeediyaa bariga xagga barigaa loo jeediyaa waa dhaqanka miyiga weligiiba jiri jira meel hal kilomitir u jirtaa waxaa la geeyaa ninka iyo rag dadkii ka soo qayb galay oo ama labaatan soddon afartan hadda meeshaasi see meesha u taallo marbaa lixdan siddeetan qof ka soo qayb gala ama raga dhaqankuna waa in xagga bariga laga xijiyaa qorax ka soo baxa waa in laga xijiyaa gurigu halka ujeedo ninka halkaa kilomitirkaa la geeya gabadhana gurigii hadba ugu dhow oo ama reer ugu dhow in laga soo gelbiyo kilomitir iyo bar laba kilomitir iyo gabadhan in halkaa laga soo gelbiyo dumarka soo gelbiyaan ninkana waxaan samaynaynaa raggaa sabsab baa loo taagayaa culimadiina waadadiina uga horreeyaan isaguna waa ku-xigaa iyo afar nin oo dhinac taagan kabacdi waxaa la samaynayaa wixii shaalash go-yaasha shaalashana waa la isxijinayaa wixii macawisahana waa la isxijiyaa wixii saraawiista waa la isxijiyaa saas safalaalan oo dheer oo dambaa afar afar milan lasaadaysa dambaysiiya wadaadadaa goorta salliga nebiga lagu qaada allahuma salli calaa muxamed salligaasaa lagu qaadaya la soconaya waa la soo shallaadaya waa la soo shallaadaya waad garanaysaa dhaqanka dib miyiga waxba baad ka maqashay in kastoo aadan arag kabacdi halkaas annagoo marayna socodkii ku jirno ay shantii iyo barkii galabnimo too gurigaan wax yar usii jirno baa waxaa noo yimi wiil yar oo ordaya oo xoog u dhalaya wadaadadii iyo halkii iyo sortaago wuxuu yidhi walaalo walaalo walaalo walaalo markaasaa lasugaataago inta la joojiyey shallaadkii baa la yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi geeleenii waraabaa galabta casarkii soo weeraray hashii maadeys ahayd buu cunay wiilkii wuu istaaga wuxuu yidhi ma ka reebteen baktiisay buu yidhi meeyo waraabi wuxuu yidhi wuu ag taagnaa wuxuu yidhi hasha haba cunee miyuu weli ag taagnaa haye ha waa ag taagnaa buu yidhi go-ii shacalkaa waraabu madaxa ku duubtay war maxaa dhacay baan war maxaa dhacay war maxaa dhacay war iska dhaafo labada dhigood buu nabay orod buu naba labada dhigood nabay waxay noqotay soo qabtay gabadhii waa la soo wadaa dubaradii waa la soo wadaa gurigay ku soo wadaan gabadhii aroosadda ahayd aroosadii ha kabacdi war ninka kadataga war wayaaca abadan dhaar buu maqashiin inaana soo noqon halkii hasha uu ku baktiistay buu tegey meeshii war maxaa dhacay waa kaas waa la hadalnay wuxuu yidhi waxaas ma jira intaasu dhaari waxay ka tahay ilaa aan ninkaas waraabaha aanu kala aarsanno ama aan dilo kabacdi intaa kasoo bixi maayo ilaa aan waraabaha dilo dhaar buu dadkii o dhan maqashiiyey halkii baa loo daayey gabadhii baa gurigii la soo geliyey wartii gabadhii la xereeyey baa la yidhaaha la doono moobilkii malojal goor ku dhacay buu yidhi moobilka haddii inaan iga dayn waraabi baaba iga didaya goortaad ma iisoo dirtaan sagadha un maqla malojal buu iga diday iga daayay waaba haddii kale waa daminaya war udhansadaanuma nidhi waa lagu adansaday calaa kulli xaal waraabihii abeenkii meeshii ninkii ugu iman waa aroortii baa la soo kaxayey waa la geso waxa yidhi baa galabta la bilbilina galabta gabadhii baa irida ka booda waxay tihi aabbahay buu iga yahay oo se wax u dhaceen waxaa dhacay walaala gacayso baan idhi waxay tihi ninka ha maadayis iga doortay hasha maadayis oo buraabuu cunay ninka aniga iga doortay annagoo galbiis ah intaasoo dhaar iga tahay inaanan joogin gurigii ba waa dhaqay kabacdi habeen goortay maqlay baa laga daba tego rag baa loo diray gar baa la qaaday gar waxa la yidhi waraabaha gabar yahay dee raaligelin baan ku siinay waxaasoo dhiba waxa keenay waraabaha waa tay marka n gabadhii iyo ninkii dib ma laysugu soo celiyey oo gurigiima lagu soo aroosay mise reerkii sidii buu ku kala noqday maya wax la bixiyey qaalina ay dhashay oo shilshilahayd baa la yidhi xaal baan loo bixina dee ninkaan laxajeclada kulul le ka waran haddii gabadha oo oo meel cidlo ad joogta haddii sidaasoo kale la yidhaha geelaagii baa waraaba dhacay hadduu mar kale isa sii daayo oo gabadhaasi ay halis gasho iyada arrinkaa ma laga fikray wallahi waa laga fakaray oo goorta xaal baa hasha qaalinta xaalka loo sii yoolay qaalintaasaan xaal u bixinay aroos dambe ma loo dhigay mise gabadhiin baa loo xareeyay ugu dambayntii maya maya goorti gabadhii xaalkii la siiyo reeri ka heshiiyeen wixii caruur oo soo ordaysana waa iska ilaalinen walaal wixii caruur oo meelaha soo ordaysana waa iska ilaalinen ila mar kale laydinka jiidhayaa haatanna waa qaybtii toddobaad ee sheekadii adeegto waa kan xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo halkii ay inoo taagnayd inooga sii anbaqaada awrtiiba inta dib loogu laabtay xiriirxirkii loo wada adkeeyey raggii awal wada socdayna intay isqaybsheen baa qaarba dhan hore iyo gadaal laga kala maray odayga garcadaaga ah ayaa awrta garhaya qorigiisu dhegtuu u saaran yahay wuxuu kaloo sitaa oon ragga kala wadan toosh lixqaad ahe meel dheer wax lagaga ifin karo maryan waxay saaran tahay ratiga odayga awrtana u horeeya isagoo la biday inuu yahay kan ugu dheereeya uguna hayiinsan inkastoon la wada hadlin meel lagu wada hadlana la joogin waxaad moodaa in raggii maryan badbaadiyey iyo odaygu yaro isku riixayaan odayguna hadda iska dhigayo qofuu isagu wado iyaguna badbaadinteedii tirsanayaan waxaa intaa raacda maryan may foolxumee intii gabar soomaaliyeed qurux badan tahay ayay qurux badnayd dhibaatada keliyae haysay waa diif xun oo ka muuqatay markaa la joogay iyadoo horay u soo weysay korriimo dheelitiran oo la u dhalatay lixaad ula maryan way yar tahay rajada laga qabana waa markay korto oo ina noqoto wax la sii dalagleeyo oo hadba karin laga sii diso sanna laga laabtaba goor dambay habeenbar tahay ayaa la soo galay magaalo kusheegii loo soo socday waa magaalo aan sidaa u weynayn nalal ma laha dariiqyo laami ah iska badaa badiba guryaheedu waxay ka dhisan yihiin dhagax dhoobo ama qoryo aan hab wacnayn dariiqyada magaaladu waa dhagxan iyo habaas miiran jiingada go'an jaqafka daasada ama weelka gorofka ah qoryaha jajaban dartood qofkii iyadoo habeen tahay dariiqyadaa mar is yidhaahda waa ku kufayaa waa ma dhacdo in qof aan wax ibsanayni ka nabad galo turaanturo iyo kufid ama dhaawaca dimada hoose ka gaara dadku sida badan tooshash ayay qaataan oo mar alla markii aasku madoobaado ayaa magaaladu waxay u ekaataa cir aan daruuro lahayn oo gudcura meel kastana xidka ka bidhaamayaan waxaa sida badan la ibsadaa faynuus ama mataramakis inkastuu yar yahay kuna kooban yahay inta u ladan meesha dadka intiisa badani waa faynuus waxay iibsadaan walowba ay jiraan dad badanoo iyagu waxba aan ibsani mugdigooda muquurta gabalku markuu dhacana sidii gorayo gabal u dhacay isugu soo urura goobtay ku hoydaan waxa yaro la roon yahay markii dayax jiro magaaladu waxay lahayd dukaamo aan badnayn waxa yaalina sidaoo kale intay yaraayeen haddana noocyo xumaayeen waa alaab dibadda ah maqaayado sida badan laba jeer wax laga cuna way jireen manay badnee aad bay u koobnaayeen saacaddu markay gaarto toddobada iyo barka magaaladu way seexan jirtay dhammaan aan ahayn ruux qaraaf xan ama howlo kaloo u gaara u socda iyadoo xaajadu sidaa tahay oo kol hore laga seexday mid mid meelahaas miraafaya mooyaane ayaa awrtii safarka ahaydee maryan siday soo gashay nimanka safarka wataa magaalada way kala yaqaaneen oo waa takeliyoy adduunyada kaga xirnaayeen waxbana dhib kalama kulmine mar alla markii la soo galay ayaa nin waliba inta owrkii xiriir furtay la aaday cidduu yaqiine dantu uga guntanayd intaan la kala harin ayaa odaygii garwadeenka iska dhigaya yidhi war aynu berri subax iska war hello si aynu isu ogeysiinno wakhtiga ambabaxa inaynu dhaqsannana waa lama huraan bay ila tahay inamadii mid ka mid ah ayaa istaagay owrku garhayayna joojiyey oo yidhi waa lama huraantaasi oo adun baan berri kuu iman doonaa maxaa yeelay adaa suuqa naga badiya reer magaalkuna sidaadba ogsoon tahay waa tuugo aan kuu naxayn ama aqood ama ha aqoone intuusan hadalkii dhammayn ayaa mid kale inta qosol beenla ka jan ah qoslay wuxuu yidhi war waa in la dagaalamo oo kollay waa layna dhacayaaye aan ugu yaraan yarayna dhiciddaas odaygii baa yidhi taasi shaki ma lahoo waxa u daliila magaaladuba maxay ku dhisan tahay soo waxay reer baadiye ka dhacday ma aha meeshan warshada kama furra beero ma laha basiin ama macaadin kalena kama qodna waxa keliya magaalo ka dhigay ilaa iyo maantana ay u jirtaa sowdhac dhaceenna ma aha balse ha la iska warhayo oo berri aroortii aynu isugu imaadno maqaayadda waana inaydan waxba gedin ilaa meelaha intaan galgallo bal wax kala ogaanno intaa iyo habeen wanaagsan maryam oo indhowaalaba sidii magaalada loo soo galayba ka yaabanayd daaraha ama dhammaan guryaha dudumyooyinka iyo gebiyada ama boholaha iyada ula ekaaye magaalada lagu sheegayo waxay aad ula sii yaabanayd ifafka mataramakisyada oo ay islahayd dadku armay isgubaan mise waaba wax kale dab ma aha maryan weli waxay saarayd ratiga guudkiisa iyadoo yaabka iyo amakaabka kusii badanayay ayaa odaygii ratigii hoggaansaday goobtuu u socday ayuu tegey haddiiba intuu arrumay oo maryan soo dejiyey ayuu heryadii ka rogay wuxuu u soo dhaqaaqay dhankii guriga maryan iyadoo go'ii isaga ahaa hullaaban aadna meesha uga cabsanaysa inta isi sii duuduubtay meesheedaas iyadoon wax dhaqdhaqaaqa muujin sidii jirrid qalalane meesha ku taal taagnaatay indhahay wax ka eegaysay oo keliya odaygii baa guri garaacay waa laga furay oo inta lagu soo booday kor loo qaaday qofka odayga qaadayaa rayraysanaya waa qof haweena odaygii dib ayuu isu soo rogay oo maryan intuu u yimid gacanta soo qabtay adeer inakeen odaygii baa yidhi maryan way raacday wuxuu geeyey gurigii oo faynuusi ifinayso gurigu waa guri aad u qurux iyo dhaldhalaal badan markii maryan loo eego waxaana iska leh odayga afada meesha joogtaa ee hadda ku dheganayd isagaa qaba isagu waa laba reere miyi iyo magaalo degeen kan dhowaan buu guursaday welina carruur may dhalin miyiga mid kalea u jirto oo aad u da'weyn carruurtiisu ma yara waa ilaa toban iyo sagaal haddase wuxuu aad ula hayaa minyarada cusub ee dhowaan soogalka ah waa tahay maryan waxay soo hadaaftaba ka soo badbaaday dugaaggii miyiga oo caawa daar magaalo ka taagan ayay ku soo hoyatay balse xasan kaafi wuxuu yidhi wacdara ayaa ka dambeeya oo gurigaasi ay maryan ku hoyatay kuwaa beriisan mayso waa inooyo toddobaadka dambe iyo bal xagga gabadhaasi yar loola carraabo haatanna waa qaybtii heesaha dabacsan sheekooyinka suugaanta iyo riwaayadihii murtida iyo madadaalada soomaaliyeed waa qaybtii saddexaad ee waraysigii aan dhowaanta la yeeshay fannaankeenna weyn cabdi cali bacalwaan bacalwaan sidan maqlay waxaad ka mid tahay dadkii lagu bilaabay kooxda magaca weyn leh ee fanaaniinta soomaaliyeed ee waaberi bal sidii kooxdaasi lagu aas-aasay iyo sanadkii uu ahaa haddaad xoogaa nooga sheekayso toddobaatan iyo kowdii waxaa naloo soo wareejiyey tiyaatarka ayaa naloo soo wareejiyey kooxdeedii militariga oo dhan militari waa laga soo wareejiyey haya waxaa nala keenay tiyaatarka radio muuse iyo radio hargeysana waxaa laga keenay toban iyo toban labaatan iyagaa iyo iyo afartan iyo saddex annaga lixdan iyo saddexaasa waxaa laga dhigay bayskii bayskii fanka soomaaliyeed oo tiyaatarka la isugu keenay waa toddobaatan iyo kowdii markaasaa waa beri laydiin bixiye magaca waa beri baana loo bixiyey waata ma xusi kartaa markaa labaatankaa laga kala keenay raadiyo muqdisho iyo raadiyo hargeysa haa haye kuwee ka mid ahaa fanaaniintii waxaa ka mid ahaa cismaan gacalow baa ka mid ahaa james abakor guduudaa ka mid ahayd waxaa ka mid ahaa soo sooraan baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa cali faynus baa ka mid ahaa allah naxariista waxaa ka mid ahaa ismaaciil yare iminka sawirkii baan hayaa markii sawirka iyagaas aanu isku sawray tiyaatarka markaa sawirka iyagii baa hadda hor yaalla ma aqaani toddoba iyo sideed labaatan meelahaasa ma dhamato dhowr iyo toban baa ku noola intii kale waa dhamaadeen oo aniga aan lay garanayn dee waxay hadaan qof tan garaawar ee iga soo saar ima soo saari karo inaan yaro aan shaarab lahayn oo xa- gar lahayn oo xadli askaam Wax la As- adduunye adduunye waa tahay e, marka em, bal dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heestadina xusuusin lahayd kuwaad ugu jeceshay heesahaaga wallahi waxaan kaa xusuusin karaa sida laan mareero dhudmaraaya ku agtaal iyo qurac mataano saddexdu isku marayin oo madaxa laamo manka iyo caleentiyo midhuhu isxidhiidhiyeen milicdiina qabaa
iyo weli iba meeljoog
ya salaam allaylahe waa hees kolley aniga iyo inta ila dookha haddii heesaha soomaalida tartan loo qaban lahaa aanu kaalinta koowaad siin lahayn bacliwaanow heestaasi ruwaadeebay ku jirtay
jini iyo jacayl waa tahay jini iyo jacaylna yaa hal abuureen waxaa hal abuuray xasan geli waa hagaag aad baad u mahadsan tahay cabdi cali bacalwaan kolley heesahaaga iyo riwaayadihii aad ka qayb gashay lama soo koobi karo qaybaha dambe ee waraysigeennan ayaynu qaar kalena ku maqli doonaa toddobaadyada soo socda haddii alla yidhaahdo qaybteenna caawa ma jirtaa hees aad inoo soo qaban lahayd oo aanu ku soo gabagabayna barnaamijka caweyska washington badan yahay gardarada wiilku soodhacadda ma waxyaa ku soodin guud ahaanba dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee caawu waa naga intaa inta aynu toddobaad ka dambe kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay barnaamijkii caweyska washington ayaan intaasi uga gudbayna sahraa ciidla nuur ayaa soo jeedinaysay oo inala socodsiinaysay